من لي بإنسان إذا جاورته لم أشك يوما من قبيح فعاله وإذا نأيت فليس ينأ عهده فالود والإخلاص بعض خصاله فالود والإخلاص بعض خصاله
islaamka wuxuu in badan ka dardaarmay deriska wuxuuna siiyey muhiimad gaar ah isagoona xarimay dhibaatayntiisa wuxuuna allah subxaanau wa tacaala deriska xaqiisa sheegay kadib markii uu sheegay cibaadadiisa iyo wuxdaaniyaddiisa allah subxaanuhu wa tacaala wuxuu yidhi واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا nebiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu xaqa deriska uga hadlaya xadiid badan oo ka sugnaaday wuxuuna nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi jibriil kama uusan zuulin inuu deriskaygala dardaarmayo ilaan u maleeyey inuu dhaxalka wax ka siinayo waxaan uu xadiidkana tusinaya in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu si aada uga hadlay xuquuqda ay deriska leeyihiin waana shay weyn oo laga rabo inuu ku baraaruga qof kasta oo muslim ah deriska waa midka dembiga ku haya gurigaaga saxaabadiiyo salafkana waxay siiyeen qeexitaan kala duwan waxaana u gacansan tacriifka uu ka bixiyey saxaabiga jaliilka ee cali binu abi taalib allaha ka rala noqdee wuxuuna yidhi deriska waa midka maqlaya uu yeritaankaaga waxaana halkaas laga dheehanaya in deriska uu yahay qof kasta oo codkaaga maqlaya adigoon adeegsanaynin wax mikrifoon ah waxaana uu qaybsamaa deriska ilaa saddex qaybood mid kastana waxuu leeyahay xuquuq u gaar ah midka koowaad waa deriska muslimka ee qaraabadaada ah waxaanu isaga leeyahay saddex xuquuq kow xaqa islaamnimo labo xaqa qaraabanimo saddex xaqa derisnimo midka labaad waa deriska muslimka ah waxaanuu kugu leeyahay laba xaq kow xaqa islaamnimo labo xaqa derisnimo midka saddexaad waa deriska gaalka ah wuxuuna kugu leeyahay hal xaq oo keliya waana xaqa derisnimo asbaaba uu islaamka xuquuq gaara u siiyey deriska ayaa miday ku jirto wanaagga qofka insaanka maxaa yeelay dhammaan dadka ku sugan adduunyada waa kuwa la imtixaanayo dhibaatooyinkan ay kaga hareeraysan yihiin dhan weliba mana ahan qofka insaanka mid keligiisa u adkaysan kara dhibaatooyinka soo wajahaya xitaa haddii uu adkaysado wuxuu kala kulmayaa dhibaatooyin kala duwan marka sidaasi daraaddeed qofka insaanka wuxuu siyaada ugu baahan yahay dad garabkiisa ah islamarkaana deris la ah halkan waxaynooga caddaaday baahida weyn ay bani aadamka u qabaan deriska iyo sidai ay isku saameynayaan xilli kasta iyo wakhti kasta in xaqa deriska la gutana waa waajib ka mid ah waajibaadka waaweyn ee dusha ka saaran ruuxa muslimka ah waxaana waajibaadkaasi ka mid ah in laiskaalmeeyo wakhtiyada adag iyo xiliyada munaasabadaha sida maalmaha ciidda iyo wakhtiyada kale uu deriska u baahan yahay garab iyo kaalmo hase yeeshee xaqani weyn ee uu islaamka muhiimadda gaarkaa siiyey waxaa jira dad badan oo maanta ka qaafil noqday kuna mashquulay arrimahooda gaarka ah iyagoo aan ka warhelin deriskooda haddii uu xanuunsan yahay haddii uu dhibaataysan yahay iyo haddii uusan faraxsanan sidiisa oo kale sida maalmaha ciidda waxaana dadkaasi noqdeen kuwa aan marnaba u noolayn ilaa naftooda mooyaane kana fikirinin ilaa iyo maslaxadooda waxayna ka dhinteen dareenkii walaaltilma iyo midkii derislima ee islaamku ku baaqayey dadkii hore iyagoo jaahiliin ayaana waxay ahaayeen kuwo mar walba ku faana deris wanaagga iyo martisoorka alxaafid ibnu xajar raximahullah wuxuu yidhi magaca deriska waa mid kulminaya muslim gaal cadow saaxiib mid wax kuu taray mid ku dhibaateeyey qaraabadaada qof aadan qaraabo ahayn midka uu gurigiisa ku dhow yahay iyo weliba midka uu gurigiisa kaa fog yahay waxaana dhammaan dadka muslimiinta ku waajib ah inay la tacadufaan oo ay u naxariistaan deriskooda kana joojiyaan dhibaatooyinka islamarkaanay ka warqabaan xanuunkiisa iyo murugadiisa xilliyada ciidaha waa wakhtiga ugu badan ee uu dadka imahaalgalo islamarkaana ilaawaan deriskooda iyo xaqii uu ku lahaa waxaana dardaaranada nebiga sala allahu calayhi wasalam ka mid ahaa in qofka muslimka uu walaalkii la jeclaada waxuu isaga naftiisa la jecel yahay waxaana soo galaya wax weliba oo ay ugu horrayso maalmahan oo kale sidaad u jecesha inaad adiga iyo ehelkaagaad u faraxsanaataan ayaa wanaagsan inaad uga fikirto deriskaaga wixii aad ku caawin kartana aad ku caawisaa adigoo ixtisaabsanaya gudanayana xaqa uu deriska kugu leeyahay cabdulaahi ibnu camar ibnu caas ayaa waxauu maalin ehelkiisa u gowracay neef ari ah markaa buu yidhi wax ma uga hadiyeyseen deriska yahuudiga ah ilaa i saddex gor ayuu ku celiyey cabdulaahi markaabaa wuxuu yidhi waxaan maqlay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo dhahaya jibriil kama uusan zuulin uu deriskaygala dardaarmayo ilaanu maleeyey inuu dhaxalka wax ka siinayo sidoo kale saxaabiga jaliilkii abi hureera cabdiraxmaan ibnu saqar addoosi waxauu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi yaa iga qaadanaya kelimaadkan oo ku camalfalaya ama baraya qof ku camalfalaya abuu hureyre ayaa yidhi aniga rasuulkii allow nebiga ayaa gacanta abuu hureyre qabtay wuxuuna yidhi iska ilaali xaaraanta waxaad noqonaysaa qofka kan ugu cibaadada badan ku raali noqo wuxuu allah ku siiyey waxaad noqonaysaa dadka midka ugu hodontinimada badan deriskaaga u ixsaan fal waxaad noqonaysaa mu'min dadka la jeclow waxaad naftaada la jeceshahay waxaad noqonaysaa muslim qosolkana habadinin maxaa yeelay qosolka wuxuu dilaa qalbiga waxaa wariyey imaamu tirmidi nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiid kaloo ka sugnaaday ku caddeeyey in dadka midka ugu qayrka badan uguna fadliga badan inuu yahay midka u qayrfala deriskiisa iyo saaxiibadiisa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka waxa ugu wanaagsan qofka u wanaagsan saaxiibkiis deriskana waxa u wanaagsan qofka u wanaagsan deriskiis ugu dambayntii xuquuqda deriska ayaa ah mid aad u weyn waana inaad ka ilaalisaa arrimo ay ka mid yihiin dhibaataynta islamarkaanaad ka indhalaabataa gafafkiisa oo idil hana noqonin mid qaladaadkiisa ku sheegsheega bannaanaha allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa munasalka noogala dardaarmay deriska inaan wanaag u samayno bal allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku lamaanay towxiidkiisa iyo waalidka oo baari loo noqdo in deriska loo asxaanfalo allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiini waljaari di lqurba waljaari ljunubi walsaaxibi biljanb ila aakhiri alaaya aayadda kariimka ah allah subxaanahu wa tacaala si adag oo adag ayuu wuxuu nagala dardaarmay deriska waa jaari dilqurba iyo jaari ljunubi cabdullaahi ibnu cabaas iyo mujaahid iyo jamaaca min ahli lcilmi wuu ka mid yahay imaamu albukhaari jaaru dilqurba waxay ku fasireen waxay yidhaahdeen alladii baynaka wa baynaka baynaka wa baynahu qaraaba waa deris kaala dhexeeyo qaraabanimo sidoo kale jaaruuljunubi raggaas culummada waxay ku fasireen waxay yidhaahdeen aljaar huwa aladii laysa baynaka wa baynahu qaraaba yacnii aayaddu waxay ka hadlaysaa deriska aad qaraabada tihiin iyo deriska aadan qaraabada ahaynba waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku farayaa kuguna adkaynayaa in loo isxaanfalo sunnada nebigana sala allahu calayhi wa aalihi wasalama arrinkaasi aad iyo aad ay u adkaysay wuxuu soo saaray imaamu albukhaari muslim min xadiidi caaisha nebiga wuxuu yidhi sala allahu alayh waaalihi wasalam maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu saywaritha jibriil kama zuulin inuu igala dardaarmo deriska ilaa aan ka mooday in ay derisku isba dhexli doonaan yacni nebiga wuxuu leeyahay jibriil ku celcelinta faraha badan uu igaga celceliya igala hadlay deriska waxaanba mooday in deriskuuba ay isdhexli doonaan cabdulaahi ibnu camr ibnu alcaas radia allahu tacaala canhu asagoo arrinkaa adkaynaya maalin maalmaha ka mida ayuu gurigiisii wuxuu ku qashay neef ariya yacni ay hilbeystaan ilmihiisa markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii shaqada hayay oo ariga qalaya wuxuu yidhi hal ahdayta lijaarina alyahuudiy deriskeenii yahuudiga ahaa hilibkii wax ma ka siisay markaa u fiirso weliba laba goor uu ku celceliyey maka siisay maka siisay maxaa dhacay buu yidhi fainii samictu الnabiya salى اllahu عalayh waali wasalam yaquul maa zaala jibriilu yuusiinii biljaar xataa danantu annahu saywarita yacni heer waxaa la gaaray deriska yahuudigaan dhibaatada kugu weynin in laga warqabo maxaad u malaynaysaa deriska mus- ixsaan deriska ee muslimka آه، الإحسان إلى الجار وعلامة وين أو كمدة من علامات الإيمان نبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وحديث كديرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نوغلا دردارمي درسك درسك أولا دبايو وحي كمدة من كبائر الذنوب waxaa laga warinaya xadiid abi shurayx wuxuu yiri nebigu wuxuu yiri sala allahu alayh waaalihi wasalama xadiidkana bukhaari muslim baa soo saaray wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min ma rumaynin ma rumaynin ma rumaynin markaasaa la weydiiyey nebiga waa kee midkaas rasuulka allow markaasuu yiri sala allahu alayh waali wasalam midka aan rumaysnayn ilaaha iyo maalinta dambe waa aladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu waa midka deriskiisa shartiisa iyo dhibaatadiisa aanan aan ka aamin noqonaynin abudarda abudarna wuxuu ku yidhi haddaad maraq karsanayso maraqa biyaha u badi wa tacaahad maca jiraanika marka waxaan leeyahay baaraka allahu fiikum deriskeenna aan ka warhayno si aan uga noqonno ahluliimaan wasala allahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina moxamed
وإن اغتنيت يزد غنى بحلاله وإذا مرضت يعودني متألما ويحوطني بحنانه ودلاله ويحوطني بحنانه ودلاله جاورته لم أشكو يوما من قبيح فعاله وإذا نهيت فليس ينهى عنده الود والإخلاص بعض اختصاله